bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka reediyo muqdisho caawa oo idiin hayana waxaa ka mid ah gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wefdi ka socda jaamacadda carabta oo maanta soo gaaray magaalada muqdisho gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay isqabqabsiga hoggaanka ururka suxufiyiinta nosej isagoo dhinac kalena ka hadlay warkii ka soo baxay dariiqaanka guud ee dalka wasaaradda tan iyo warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in aanay midkoodna sharci ahayn shakhsiyaadka kala sheeganaya hoggaanka ururka suxufiyiinta qaranka ee nosej islamarkaana la diyaarin doono qorshooyin lagu soo dooranayo hoggaanka ururka golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo maanta yeeshay kulankoodii khamiislaha ahaa ayaa ansixiyey sharciga asxaabta dalka ayagoo dhanka kalena ka dooday arrimo dhowr ah oo ammaanka uu ku jiro ciidamada dawladda iyo kuwa midowda afrika ee amisom ayaa la wareegay maanta gacan ku haynta deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe halkaas oo ay dadka ku dhiwaatay jireen kooxda ugus ex al-shabaab intaa waxay ahayn qodobadii ugu dorkorana warka habeenimo ee rediyo muqdisho u diyaar garooba wararkii aan idiin soo dulumuro faahfaahsan insha allah waa habeenimo khamiisya sii beecisa jimcana ay soo gelayso kooiyo tobanka bisha labaad sannadda labada kun lix iyo tobanka warkana waxaa idiin akhrinaya anigoo maxamed cali cumar juba gudoomiyaha golaha baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda jaamacadda carabta oo maanta soo gaaray magaalada muqdisho wariyaha arrimaha baarlamaanka cabdifitaax daahir jeete ayaa warkan inoo haya kulankan uu gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari la qaatay wafdiga ka socda jaamacadda carabta ayaa looga hadlayey sidii loo xoojin lahaa xiriirka iyo wadashaqaynta oo baarlamanka soomaaliya la leeyahay baarlamaanada dowladaha jaamacadda carabta kaasi oo soomaaliya ay xubin ka tahay ama qayb ka tahay kulanka intii uu socdayey waxaa lagu soo hadal qaaday in la xoojiyo in baarlamanka federaalka soomaaliya wadashaqaynta ula leeyahay baarlamaanada dowladaha carabta ee xubinta uu ka yahay ay noqoto mid joogto ah waxaana wafdiga ka socday jaamacadda carabta aad u ammaaneen doorka baarlamanka soomaaliya uu ku leeyahay baarlamaanada dowladaha jaamacadda carabta dhinaca kale gudoomiyaha baarlamanka soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa kulan la qaatay safiirka dowladda turkiga u fadhiya magaalada muqdisho kulankan waxaa safiirka ku heliyey oo goobjoog ka ahaa safiirkii hore ee dowladda turkiga u fadhin jiray magaalada tan muqdisho ee la bedelay haddana ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka turkiga islamarkaana noqday gudoomiyaha guddiga saaxiibtinimada turkiga u qaabishan baarlamaanka waddankaasi guddiga baarlamaanada saaxiibtinimo ee soomaaliya iyo turkiga ayaa ah mid ay wada leeyihiin labada baarlamaan waxaana kulanka intii uu socday looga hadlay in si degdega loo dhaqangeliyo dhismaha guriga ummadda kaasi oo lalaha turkigu ay fulinayaan
gudoomiyaha sare gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay isqabqabsiga hoggaanka ururka suxufiyiinta noseg isagoo dhanka kalena ka hadlay warkii ka soo baxay gareeqaanka guud ee dalka gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka mudane ciidi dilikaxnaf oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay arrimaha la xidhiira muranada ka dhex taagan hoggaanka ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosej iyo hadal ka soo baxay garyaqaanka guud ee dowladda oo ahaa in dib u eegis lagu samayn doono arrimahaasi xukunkan laga hadlayo ee ku saabsan cumar faaruuq iyo wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha marka ugu horeysa annagu waxaan ujeednay aanu ka soo saarnay maxkamad haddaanu nahay waxaan ururka saxafiyiintu inay xor yihiin ururka saxafiyiintu inuu madax bannaan yahay oo sidaa iyagu dastuurkooda ku qurtaan iyo sida dastuurkeena uu sheegaya ay fikirka saxafiga iyo opinionku sax yahay sida qodobka labiyo labaatanaad ee dastuurkeenu saxad u sheegaya intaanu muujinayna annagu waa intaa laakiin waxaad arkaysaa niga wax ka hor yimi wasaaraddii warfaafinta iyo saxafiyiin isku milmay annagu maanu doonaynin oo jeedadaynu maanu ahayn manaan ogeyn inay saxafiyiinta ururka saxafiyiinta qayb ka mid a iyo dawladdu isku milmeen mid noqdeen anagu waxaan leenahay ururka saxafiyiinta mid baanu u naqaanaa kaas oo keliya kii baanaanu leenahay waa xor waa madax bannaan yahay halaalis dawladeed iyo wasiiro dawlad kale ma ahayd wasiiro waa ka xor wax wal macnaha meesha ku jira oo dhan ee anagu aan u jeednay haddii sare loo qaado iyo haddii hoos loo dhiga waa intaa mar uu ka hadlayay mudane ceediid cabdulahi ilkaxanaf hadalkii gariiqaanka guud ee dowladda ee ku aadanaa muranka arrintaasi la xidhiira ayaa yidhi saaxiibkay gariiqaanka guud wuxuu yidhi dubayeegis baan ku qaadan waxaan filaya intaa inuu ka sharciga uga aqoon badan yahay dubayeegis bay hayd arrintaas arrimaha dawladda siday maxkamadda sare ku gashaaba waaba duba eegis duba eegista duba eegis kale laguma saxi karo boqolka laba boqol iyo toddobaatan ee xeerka toddobaatan iyo kow ee xeerka hal- laba boqol iyo toddobaatan iyo kow xeerka habka madaniga ayaa sidaa u tilmaamay marka saaxiibka garimaanka guud ma aha inuu sidaa u hadlo ma qaadan karo duba eegis dambe lagama samayn karo kow ee maxkamadda siraan gashay qodobka laba boqol qodobka boqol siddeetan iyo laba boqol siddeetan maya laba boqol two two one eight waa boqol ha sideed siddeed iyo labaatan boqol siddeed iyo labaatan haddaan sida u sheego boqol siddeed iyo labaatan wuxuu leeyahay maxkamadda sare ugu sarreysa dalka maxkamadda dalka ugu sarreysa maxkamada federaaliga ah waa maxkamadda sare maxkamaddii sare go-aankay gaadhay meesha uu duba eegis uga qaadan karo ee sharcigana yidhi duba eegis
gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo shir jaraa'id ku qabtay muqdisho ayuu ahaa oo ka hadlayay isqabqabsiga hoggaanka ururka saxafiyiinta nasej isagoo dhanka kalena ka hadlay warkii ka soo baxay gariiqaanka guud ee dalka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in aanay midkood sharci ahayn shakhsiyaadka kala sheeganaya hoggaanka ururka saxafiyiinta qaranka ee nasaj islamarkaana la diyaarin doono qorshooyin lagu dooranayo hogaan hoggaanka ururka sugaal macalin maxamuud waakan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska iyadoo fulinaysa xeerka saxaafadda soomaaliyeed ee dhowaan la meelmariyey waxay gacanta ku haysaa hirgelinta xeerka saxaafadda iyo furitaanka qodobada sharciga saxaafadeed ee hortabinta leh sida qodobka saddexiyo tobanaad afariyo tobanaad lixiyo tobanaad siddeediyo tobanaad lixiyo labaatanaad iyo shan iyo soddonaad oo tilmaamaya sidii bahda warbaahinta ee hadda jirtaa isu sharciyeen lahayd howlaha sharciguna farayo ee wasaaraddu hadda gacanta ku hayso waxaa ka mid ah dhismaha guddi saxaafadeed soomaaliyeed diiwaangelinta iyo sharcisiinta dhammaan hay-adaha warbaahinta iyo saxafiyiinta sida uu dhigayo sharciga saxaafadda soomaaliya wixii ka dambeeya sagaalka janawari oo ah markii uu sharcigu soo baxay warbaahinta ama weriye kasta oo ka howlgala jamhuuriyadda soomaaliya waxaa ku waajibaya inuu iska diiwaangeliyo wasaaradda warfaafinta muddo shan iyo afartan cisho gudahood ah wasaaraddu waxay ku wargelinaysaa bahda warbaahinta ee ka howlgasha soomaaliya in laga soo bilaabo dhaqanka sharciga dhaqdhaqaaq cusub oo sharci ku dhisan ay samayn karto oo keliya warbaahin urur ama weriye isdiiwaan geliyey oo leh awood sharci oo uu wax ku dhiso cid ku doorto ama lagu doorto haddiise ciddii isku dayda in si fowdo ah u dhaqanta iyadoo aan u diiwaangashnayn wasaaradda warfaafinta waxaa laga qaadayaa tallaabo sharciga waafaqsan arrinta ururka nosoj dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxay ururka nosoj u aqoonsan tahay urur saxaafadeed oo ka madax bannaan wasaaradda warfaafinta iyo hay-adaha fulinta ee dalka lehna dastuur iyo nidaam qoraya in saddexdii sanaba mar xubnaha ururkaas si otomaatig leh oo daah furnaan ah u doortaan hoggaankooda nasiib darro xubnaha ururkaas oo qiyaastooda lagu sheegay in ka badan shan boqol oo weriye waxay ku wareereen oo ku waayeen xuquuqo badan oo ay heli lahaayeen muran iyo isqabqabsi u dhaxeeya laba hoggaan oo isbarbaryaacaya waxayna xaq dastuur ah u leeyihiin inay helaan hoggaan ay raalli ka yihiin oo u taagan horumarintooda ee aan danaysta ahayn wasaaradda warfaafinta waxay caddaynaysaa in labada xubnood ee ku murmaya hoggaanka nosoj mid waliba uu ka dhammaaday saddexdii sane ee la doortay oo aan midkoodna haysan sharciyadii midaysnayd ee ururka waxaannu ammaanaynaa daacadnimada maxamed ibraahim bakistaan oo qarsan in xilligiisa uu dhammaaday maalin iyo habeenna codsanaya in shirweyne loo qabto si ururka u doorto hoggaan cusub haddaba si looga badbaadiyo in uu burburo ururkaas qaran waxaannu xubnaha ka codsanaynaa inay magacowdaan guddi mas-uul ah oo aan labada murme midna u janjeerin oo qabanqaabinaya shirweyne qaran oo xubnaha ururka ku doortaan hoggaankooda muddo laba bilood gudahoodle ah sidoo kale dowladaha ururada iyo hay-adaha taageera horumarka warbaahinta soomaaliyeed ee waddaniga ah iyo ajnabigaba waxaan ka codsanaynaa inay naga xigsadaan oo ku taageeraan xubnaha ururka sidii ay u qaban lahaayeen shirweynahaas wixii intaa ka horeeyana wasaaraddu cidna uma aqoonsana inuu yahay hoggaanka nosoj sugaal macalin maxamuud telefishinka qaranka soomaaliya magaalada muqdisho
aad buu u mahadsan yahay sugaal macalin maxamuud markanna golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo maanta yeeshay kulankoodii khamiislaha ahaa ayaa ansixiyey sharciga axsaabta dalka ayagoo dhanka kalena ku dooday ama ka dooday aan dhehe arrimo dhowra oo ammaanka uu ku jiro kulankan uu shir guddoominayay ra-isul wasaaraha dalka ayaa golaha wasiirada waxay kaga mahadceliyeen arrimaha ammaanka gaar ahaan xoojinta amni waxay kaga hadleen arrimaha ammaanka gaar ahaan xoojinta amniga garoonka diyaaradaha golaha wasiirada ayaa si buuxda u ansixiyey sharciga axsaabta dalka oo qayb ka ah sharciyada horyaala dowladda ciidamada dowladda iyo kuwa midooda afrika ee amisom ayaa la wareegay maanta gacan ku haynta deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe halkaas oo ay dadka ku dhibaateen jireen kooxda argagixisada ee al-shabaab gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada dhexe cabdulaahi yuusuf caloof oo gaaray deegaanka biyocadde oo ah halka lagala wareegay maleeshiyaadka ugus isaga iyo xubno maamulkiisa ka tirsan ayaa sheegay in xilligan wixii ka dambeeyay ay bulshada deegaanka xor ka tahay ficilada guracan ee kooxda argagixisada ee al-shabaab
ciidanka amisom iyo dowladdoo iskarabsanaayo waxay la wareegeen shaakay barqadii deegaanka biyo cadde marka haddana waxaan ku sugannahay deegaanka biyo caddaa ku sugannahay waa tahay ka waran ciidanka wax iska horimaada oo dhex maray maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ee halkaasi horey ugu sugnaa ma jiraa mise ciidamadu si nabadgelya ayay magaalada u galeen walaal ciidamadu si nabadgelyo ay kusoo gaareen maleeshiyaadku markay ogaadeen in lasoo dhaqaaqaayo magaalada bandoog ay kusoo rogeen waana isaga baxeen waa tahay wax khasaara ah oo ka dhashay intii ciidanku ay guda gelayeen magaalada ma jiraa maya waa ka wareegeen way baneeyeen wax isla hor imaada kama dhicin si nabadgelyada ay kula wareegeen ciidanku markana wararka arrimaha dibadda ee radio muqdisho caawa uu idin hayo ilaa shan boqol oo qaxootiya ayaa jooga xuduudda turkiga ay la leedahay suuriya ee u dhow magaalada kilis kadib markii ay ka soo carareen weerarka ay dowladda suuriya oo taageeraya taageero ka helaysa ruushka ay ku qaaday magaalada xalab turkiga ayaa sheegay in qaxootiga ay helayaan hooy iyo cunto gudaha suuriya oo aan loo baahnayn inay soo galaan turkiga turkiga ayaa waxaa jooga qaxooti qaxootiga ugu badan ee reer suuriya oo gaaraya ugu yaraan laba dhibic shan malyan waxaa kaloo jira qaxooti iyana horey u gaaray waddamada yurub kuwaasi oo magangeliyo ka helay dowladahaasi warkii reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo caawa khamiisa idinkaga imaanaya waa naga inta warka waxaa idiin akhrinaya anigoo maxamed cali cumar jabo waxaana farsameynayay maxamed cabdiweli cidduu seega dabcan warka waxay dib kaga heli kartaa asigoo maqal qoraal iyo sabraba wata fadhigeena internetka reediyo muqdisho dood net dhegaysiga la jaanqaadka warkana waad ku mahadsantihiin